muddo ka yar laba bilood ayaa ka harsan xilligii loo mudeeyey inay qabsoonto doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kalena ay waqti intaasi ku dhowi uu u harsan yahay muddada xilka golaha baarlamanka soomaaliya haweenka ayaa si weyn ugu dadaalayay inay kaalin muuqata kasoo galaan xukuumadda iyo baarlamanka soo socda ee lasoo dhisi doono balse waxa ay qaarkood walaaca ka muujinayaan qaabka wax loo soo doorto oo u muuqda midaan haweenka caawinaynin xildhibaan maryan cariif oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya ee haatan jira ayaa nagu soo booqatay istuudiyaha v o eda ee magaalada washington wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar ayaa ka waraystay howlaha doorashooyinka soo socda iyo sida loogu diyaar garoobayo
beesha caalamka culeyska culeyskeeda keliya wuxuu tiraya wuxuu inay sharci yihiin waa inay dastuurka ku dhegan yihiin ama sharci almeeno oo soo baxo wax affirmative action action oo kaleeta oo sharciyo inuu soo baxaa la rabaa marka arrintaasu constitutionkana kuma dhigno dastuur ahaan nooma qorna affirmative action ahaanna uma samaysno sharci kuma soo bixin marka waa ilaa hadda waa war war waay meel ay ku sharciyeysan tahay oo iyadoo sharciga ku dhigan taha oon ahayn go-aankii ka soo baxay maxay golaha security council iyo kasoo baxay madasa waxaas kasoo baxay ma ogyahay meel ay ku sharciyeysantaha boqolkii soddon ma jirto marka dhinacba walaacaad ka qabta adug dhinacaad walaaca ka muujinaysaa waa xaggee
walaaca waxaan ka muujinayaa seel loogu qasbayaa dadka soomaaliyeed ama oda dhaqameedyada soomaaliyeed inay boqolkii soddon haweenka soomaaliyeed siiyaan
laakiin tallaabo intee ka weyn tusaale ahaan waxaynu ognahay madasha hogaamiyaasha soomaalidu ku wada jiraan oo dhan maxaa la odhan jiray beesha caalamka xukuumaddii madaxweyne mar walba waa laga hadlaa dhinaceebaad is leedahay baa doorkoodu maqan yahay oo arrintan culays saari kara aniga haddii layla tasha lahay waxaan dhihi lahay bal hadda afar iyo tobanaan nahay afar iyo toban boqolkiiba waa haysanaa gacantii loogu jirtaa lix iyo tobanna waa naga maqan tahay afar iyo tobankaa hadda laga dhici rabaa ayaan laga dhicin waan garta marka kursi haweenku fadhido mar sideedaba yaa nin loo ogonaana inuu ka noqdo xildhibaan u boostaas u qaato waan garta dhinaca dastuurka oo kale adigu guddidaasaad ku jirtaa maxaa idinku uga shaqayn weydeen maadaamaad leedahay dastuurka oo kale waa inay ku jirtaa arrintan waa arrin sharciga waa inay noqotaa maxaad uga shaqayn weyden boqol siddeetan iyo afar qofooday u baahan tahay dastuurka in wax laga bedelo boqol iyo siddeetan iyo afartaasaan waxaan ka nahay annagu afartan laakiin ma isku dayda horta marka hore raggaan weydiinay hay raggaan weydiinay raggu waxaas nagama yeelin waan garta marka lambarka aada u weyn yahay waxaan soo jeedina annaga dastuur ahaan waxaan dhahna dastuurka way ku culus tahay sharci ha la keeno sharcigu waa boqol soddon iyo sagaal waa iska barbaryi lahayn wax wal waa la heli lahay hadii sharci la keeni lahay marka adigu maryan ahaan waxaad is leedahay ama aad walaac badan ka qabtaa marka hadalkaas soo koobo doorashadan soo socota haweenka lagama yaabo in ay kootada helaan haweenka waxaan leeyahay si kootada ay u helaan waa inay dowladda dowlad goboleedyada international communitiga kulli inta layskugu tago hawshaan si serious ah looga shaqeeyo waa iska iri oo waray war iyadoo ah ma soconayso maxaa yeele warku wuxuu u baahan yahay sharciyada wuxuu u baahan yahay wuxuu ku dhaqaaqo wuxuu u baahan yahay wax loo sheego dadka loo macnay adigu suu kama dheragsanin in odayaal soo xolayaan tusaale ahaan aqalka hoose oo kale odayaal baa soo xolaya oo mandate kala siiyey odayaasha laftigooda maxaa ugu tegi weydeen oo la fadhiisan weyd u qancin weydeen odayaasha waagi hore odayaasha markay ahaa jireen baabka si u ahaa jiray hadda oday maaha konton iyo kow qofood oo qabiilkaaga ah oo rag iyo haween aha kusoo dooranaya marka qabiilka markii la yidhaha adigu konton iyo kow qofood oo qabiilkaahu soo dooro oo weliba rag u badan wuxuu isku dayahay inaysan haweenka dooran maxaad ugu daya laakiin mar haddii konton iyo kow la gaarsiiyey odaygeena qayb ka yahay laga yaabo haween qaarkood inay yihiin koob iyo konton kontonkaa qof boqolkii soddon shan iyo toban qofood oo ka mid a ay yihiin haween ay yihiin halkaa qudheeda maxaa olole looga geli waayey lasu laisugu dawayay in la qanciyo culayska xagga ka jira muxuu yahy wallahi annaga qof kasta kursigiisa aniga hadda kursigeygoo kaleeto haddaan ka hadlo oo aadaa uga shaqayn weynaa inaan qancino inaan odayaasha wax u sheegno inaan kursigaas yacni aan nin lagu bedelin weliba aniga ilawa ku horaan ugu fadhi jireen inaan nin laygu bedelin laakiin dowladda laftirkeedaa laga rabaa go-aamada ay soo saari doonto inay tiraa bal horta kuraasta horeto hore u jirto oo afar iyo toban boqolkiiba ahayd yaan nin la keenin booskooda waa inay dowladdu ku dhawaaqdaa kadibna la yidhaha lix iyo tobanka kaleetana sidaas iyo sidaas iyo sidaas sidaas ugu darmayaan siyaasad dowladeed oo laakiin ku socota xataa habkii loo suubilaha inay timaadaa la rabaa haddii adiga tusaalahaan lagu weydiin lahaa dad badan oo halkan kaa daawanaya laga yaaba inay isweydiiyaan sidee baad odhan lahayd haweenku waxaan ay raadinayaan way ku heli karaan haweenku waxay raadinayaan boqol jeeraan ka jawaaba hadda kahor lay weydiiyey wasaaradda maxay haweenka ha soo samaysaan eri sharciga sharciga affirmative action waayo wuxuu siinaya awood dheeraada wuxuu siinaya haweenka oon ahayn awood dastuur ila awoodda dastuuriga rag iyo haween waa siman yihiin dastuurka markii la fiiriyo xuquuqa adiga leedahay xuquuqa aniga leeyahay laakiin markii la arko qole in xoogaa lacnaadayo ayaa la rabaa marka in affirmative action sharci ah loo suubiyo sharcigaasa la geeyaan dhahnay maxay aheeday golaha wasiirada golaha wasiirada inay soo aqbalayaan aan aaminsanahay hanaloo keenan dhahnay annaga baarlamaanka waa ka dhamaynaynaa boqol soddon iyo sagaal qofood oo baarlamaanka ah waa ka dhamayn karnaa macnaha xilliganaad ka dhamayn kartaa ha hadda xataa waa ka dhamayn karnaa ma hadhay wakti lagaga dhamayn karaa hadda inay hadda hadda ka hor ahaatahay ay fiicneed ay ku fiicneed laakiin xataa hadda haddii la keeno annaga waa ka shaqaynaynaa inaan ka dhamayno marka misleeda doorashadoo kale xilligan waktigeeda markaa way ku dhici kareen
doorashada xilligeeda howl iyo shaqo iyo wax badanay u baahan tahay taas aniga inaan galo hadda waajibna uma lihi shaqana kuma lihi dadaa ka shaqaysta marka doorashadu waxoogaa waktiga waa cariyaya qofka taa u jeeda waa arrintaasna waxay keentay inaan annaga iyaan weedahno qodobka maxay ahayd lixdan inaan wax ka bedelno maxaa yeele waxaan ka baqnay in doorashadii waktigeeda intay ku samays weyso dalku vacuum ku dhacan ka baqnay laakiin dadka qaybtooda waxay yidhahdaan qodobkaa wax ka bedesheen laftigiisa wuxuu bidhaan u ahaa in muddo kororsi u yimaado oo waktigii doorashada loogu talagalay ay dib uga dhacayso taas qudhida miyaanay sansaan u muuqan may taas xataa macnay samaynaysaa laakiin annaga waxaan diidnay waxaan diidnay waxa in dalku vacuum galana waa diidnay iyo doorashada waxaa laga rabaa baarlamaan lagama rabe waxaa laga rabaa xukuumad iyo dowladaa laga rabaa annaga baarlamaan ahaan shaqadayna waxa waaye inaan institutional vacuum uusan lagu dhicin oo inta waktigii dowladdu dib uga dhacda ama toban beriba ha noqotee uusan dalku meel cidlaa kusoo dhicin kaas waa shaqadayna
taasi waxay ahayd maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo istuudiyaha v o eda nagu soo booqatay waxaana u warramaysay ismaaciil xuseen farjar dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in waraysigaasi oo maqal iyo muuqaala aad haatanba ka daawan kartaan bogga internetka ee v o a somaly dot com sidoo kale barnaamijka qubanaha v o a ayuu qeyb ka yahay waraysigaasi